asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhayaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhaay meel kasta oo aatan iyo dabadoo naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee soomaaliya diaspora news dot com kuna soo dhawaada warwaxii dal iyo dibadda aan idinka hayna habeenkan caawa warkuna waxa uu idinka imanayaa stuudiyaha shabakadu ay ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan waxaana idiin soo jeedinayaa ano maxamed xasan daacada qodobadan caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan oo fadhigoodii maanta kaga dooday xaaladda arrimaha bulshada ee dalka somalilan oo loo soo jeediyey in ay ciidamadeeda kala baxdo deegaamada muranku ka taagan yahay ee sool iyo sanaag bari shabaabka oo dabqabadsiiyey gaadhi dad rayid ahi saarnaayeen dhammaan dadkiina duurka la galay iyo guddoomiyaha degmada qoryooley oo ka hadlay dhacdadaasi ra-iisul wasaare cabdiweli dhexdhexaadka ma aha conaata ka taagan shabeellada hoose sidaasi waxaa yidhi afhayeenka beelaha muqdisho akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha intaas waa qaar ka tirsan wararkii caawa aan idiin haynay oo kooban haatana kusoo dhawaada isagii oo fidsan fadhigii maanta ee golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan ayaa mudanayaashu waxay dood iyo faaqiidaad ka yeesheen arrimaha bulshada ee dalka sida tahriibta waxbarashada caafimaadka iyo biyaha dhinaca tahriibta ayaa mudanayaashu waxay carabka ku adkeeyeen in dadka maanta tahriibaya ay yihiin dadkii haynta lahaa ee ilaahay wax siiyey waxaanay u soo jeediyeen laamaha ammaanka in wax laga qabto qulqulka tahriibta dalka dhinaca waxbarashada waxa ay si aad ah ammaan iyo bogaadin ugu soo jeediyeen wasiirka waxbarashada jamhuuriyadda somalilan marwe samsam cabdi aadan oo ay ku sifeeyeen mas-uul waxqabad muuqda ka samaysay intii ay xafiiska waxbarashada dalka ay garwadeenka ka ahayd waxaa kaloo ay mudanayaashu doodooda maanta diiradda ku saareen xaaladda caafimaad ee uu haatan dalku marayo iyagoo oo sheegay in maanta caafimaadka dalku marayo meel lagu farxo taasna ay markhaati u tahay sida ay sheegeen iyada oo looga soo boqoolo xarumaha caafimaad ee dalka guud ahaan bagayiga soomaalida ee geeska afrika waxaanay hoosta ka xariiqeen mudanayaashu muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo tayeynta daawada dalka soo gelaysa dhinaca biyaha waxay sheegeen inay jiraan ceelal badan oo intii xukuumadda haata jirta hogaanka dalka haysay in dalka laga qoday iyagoo tusaale u soo qaatay ceel biyo macaan ah oo dhowaan laga qoday magaalada badhan jiraha ingiriiska ee soomaaliya nail wigan ergeyga maraykanka ee soomaaliya james anolty iyo wakiilka gaarka ee midooda yurub ee soomaaliya michel urzo ayaa ku baaqay in gobolada sool iyo sanaag deg deg looga saaro ciidamada somalilan ee halkaasi ku sugan waxay soo jeediyeen in wixii keenaya rabshada laga wada fogaado waxaan ku baaqaynaa in si deg deg ah looga saaro ciidamada goobaha lagu muransan yahay ee gobolada sool iyo sanaag waxaana uga baaqaynaa dadka ay arrintani khusayso inay ka waantoobaan rabshada ayay danjirayaashu ku sheegeen qoraal ay wadajir ay maanta u soo saareen danjirayaashan ayaa walaac ka muujiyay xaalka deegaanadaasi iyagoo ku teliyey in la isxakameeyo waxaan ku baaqaynaa isxakamayn iyo in laga hortago isticmaalka ciidamada dhammaan qaybaha ay khusayso arrintani waa inay dadaal deg deg ah sameeyaan si wada hadallo loogu xaliyo khilaafka iyo in si dhab ah loo muujiyo doonista ah in la abuuro waxyaabaha muhiimka u ah deganaansho waara oo ka dhaca gobolka hadalkan danjirayaashan ayaa imanaya maalmo uun kadib markii ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan galeen degmada taleex halkaasi oo ay ku shirayeen kooxda khaatumo ciidanka ayaa weli ku sugan jiidaasi waxaana arrintaasi diidmo ka muujiyey maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland gudoomiyaha wargeyska haatuf yuusuf cabdi gaboobe ayaa xabsiga loo taxaabay maanta abbaaro koob iyo tobankii iyo barhkii duhurnimo kadib markii ay maxkamadda gobolka hargeysa ay tegeen isaga iyo xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta somalilan ee sooja maxamed rashiid maxamed faarax kuwaas oo ujeedada ay maxkamadda u tageen la xidhiidhay mudaynta kiiskii haataf iyo xukuumadda ka dhexeeyey sida uu noo xaqiijiyo xogayaha ururka soolja maxamed rashiid ayaa sheegay in isaga iyo guddoomiyaha haatuf ay maxkamadda maanta u tageen si loo mudeeyo xilliga ay bilaamayso dacwadda loo haysto mas-uuliyiinta haatuf iyo garsoorihii dacwaddaasi gacanta ku hayay oo ay mas-uuliyiinta haatuf hore dureen habka uu uga garraqayo dacwadda haatuf kaasoo ay codsadeen in laga bedelo xogayaha soolja ayaa waxa uu intaas ku daray in intii ay hawshaasi mudaynta maxkamadda iyo garsoore bedelka ay ku jireen oo ay kala hadlayeen guddoomiyaha maxkamadda gobolka faysal dhegdhego uu garsoorihii gacanta ku hayay dacwadda haatuf uu qoray waaran qabasho ah oo lagu qabanayo yuusuf cabdi gaboobe saa darteedna uu ciidamadii goobta joogay ay ku qabteen guddoomiyaha haatuf gudaha maxkamadda loona dhaadhiciyo xabsiga magaalada hargeysa tobankii bishii mey ayay ahayd markii sidan oo kale guddoomiyaha haatuf yuusuf cabdi gaboobe iyo tafatiraha wargeyska axmed cali cige oo si xor ah u tegay maxkamadda ay si qafaal ah u qabteen ciidamada birayska ee lasoo dhoobay gudaha maxkamadda kuwaas oo u dhaadhiciyey xabsiga hargeysa laba habeen kadibna loo dhaadhiciyey jeelka degmada gebile oo ay ku jireen muddo toddoba-iyo toban cisho ah balse toddobiyo labaatankii bishii may ee ina dhaaftay ayaa damin lagu sii daayey ilaa hadda ma jirto laamaha ammaanka somalilan oo arrintan ka hadlay ugu dambaytiina xoogaga al-shabaab ayaa waxa ay maanta fal qafaal ah kula kaceen dad rayid ah oo la socday gaadhi nooca caasiga ah xilli uu labaatan ruux ka soo qaaday magaalada muqdisho oo kula sii jeeday magaalada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose afduubkan ayaa waxa uu ka dhacay sida wararku nagu soo gaadhayaan aaga buule sheekh oo dhaca duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose iyadoo shabaabka ay gubeen gaadhigii ay dadku la socdeen sidoo kale shabaabka ayaa waxa ay dadkan ula dhaqaaqeen dhinaca degmooyinka braawe iyo buulamareer isla markaana lama garanayo waxa keenay in shabaabku qafaashaan dad shacab ah cismaan maxamed buraale guddoomiyaha degmada qoryoole ee maamulka shabeellada hoose oo warbaahinta la hadlaya ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay qafaalka ay xilligan geysteen midineynta shabaab dadkan oo rag iyo dumarba iskugu jiray ayaa waxa ay ka mid ahaayeen bulshaweynta ku dhaqa degmada qoryooley oo laba iyo labaatankii bishiina dhaaftay ee maarij dagaal lagala wareegay ururka al-shabaab ee ka dagaalama bartamaha iyo koonfurta soomaaliya guddoomiyaha degmada qoryooley ayaa muujiyey inaysan dadkani ahayn ganacsatada qaadka maadaama shabaabka looga bartay inay gubaan gaadiidka sida qaadka warar goor dambe oo maanta aana soo gaarayna waxa ay sheegayaan in qaar ka tirsan dadkii ay shabaabku qafaasheen ay ka soo baxsadeen soona gaadheen aag ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa amisom balse wararka ayaa intaa ku daraya in ilaa hadda la la-yahay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen afar ka tirsan dadkii shabaabku ay maanta ku qafaasheen duleedka magaalada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xiriirtay guud ahaan intaas waxaan kusoo ila xidhaynaa war wixii dad iyo dibadaan idinka haynay warkana waxaa idiin soo jeedinaya ano maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa
magaran caashaqaani gaalay magaran goortuu yeelay magaran magaran caashaqaani gaalay magaran goortuu yeelay magaran guyaalbaan kala maqnayno waqtigu gaabinayay goor maatin kuwan ku rabay guyaalbaan kala maqnayno waqtigu gaabinayay goor maatin kuwan ku rabay dalka iyo naftayda ku kaama sida danta ugu galgaalo dalka iyo naftayda ku kaama sida danta ugu galgaalo gudlaaday gunteeda waan gaaxiyo gunteeday ma goorsanina wadaban galgacalka uu soo gadlaayay goor maa timid uwan ku rabayahe maguursanina wadaban galgacalka uu soo gadlaayay goor maa timid uwan ku rabayahe garka iyo naftayda ku kaama sidaa danta ugu gargaaro garka iyo naftayda ku kaama sidaa danta ugu gargaaro oo sidaa danta ugu gargaaro oo sidaa danta ugu gargaaro oo sidaa